halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka sagaal iyo tobanka mitrban iyo sidoo kale hiriirka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastooad joogtaan waa sabti siddeedda bisha maarso saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadihinaya anigoo haarood macruuf iyo caashe ibraahim caashacuud
wax dagaala dhexdaada hoogaa arbuato oo tacsiirooyin waa jireen oo wadada intaa kusoo jirnay laakiin magaalada markaan yidhi waxba uguma imaan nimanka waa soo carareen meelaha tuulooyinka aadaynan yidhi marka annaga hadda magaalada wax dhibaato aan uguma gaarin waa isku joognaa wax dhibaato ana ma laha gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool oo nooga warramaya xaaladda magaaladaasi kadib shalay galab oo ay qabsadeen ciidanka dowladda iyo kuwa amisom waraysi ayaannu idinka haynaa muhiimadda shirku wuxuu ahaa xawaaladaha waxyaabihii laga hadlayay waxaa ka mid ahaa sidii loo maarayn lahaa lacagta soo gasha afrika ee ka timaada dibadda xawaalad ahaan ku soo gasha ama remittanceska waxaa loo yaqaan
xasan muuse dude agaasimaha golaha dhaqaalaha soomaalida oo ka hadlaya sharci u samaynta hay-adaha xawaaladaha soomaalida waraysi ayaanu idinka haynaa goordhowaan dhegeysan doontaan qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah sacuudiga oo mamnuucay ururka ikhwaanulmuslimiinka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
shirkadda diyaaradaha ee dalka maleeshiya ayaa sheegtay in lala-yahay diyaarad ay la socdeen laba boqol iyo soddon iyo sagaal qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaale diyaaraddaasi oo ka duushay saacadihii hore ee saaka magaalada kuaalalambuur kuna socotay magaalada bejiin ee dalka shiinaha shirkaddan ayaa boggeeda facebooka ku sheegtay in xiriirkii diyaaraddan oo ahayd nooca m h saddex toddoba eber gebi ahaanba uu hawada ka baxay laba saacadood kadib markii saaka aroortii ay ka duushay magaalada kuwalalambuur shirkadan ayaa la shaqaynaysay kooxaha shirkadda ayaa sheegtay inay ku howlan tahay in kooxaha gurmadka ah ay dirto islamarkaana baadigoob la galo wakaaladda wararka ee dalka shiinaha shinhua ayaa sheegtay in diyaaradda la waayey xilli ay ku jirtay hawada dalka vietnam waxay saraakiisha shiinuhu sheegeen inaana diyaaradani soo gelin qadka hawada shiinaha shilkii ugu dambeeyey diyaaradda nooca boing toddoba toddoba toddoba ayaa ahayd diyaarad ay leedahay shirkadda asiana airlines taasoo ku qaraxday garoonka san francisco ee dalkan maraykanka saddex qofna ay ku dhinteen
madaxweynaha ku-meel gaarka ah ee dalka ukrain ayaa saxiixay amar lagu joojinayo afti hore loo qorsheeyey oo ku saabsan in kremiya ay ku biirayso ruushka laakiin mas-uuliyiinta kremiya ayaa wacad ku maray in cod qaadista ay dhici doonto oo aan laga laaban doonin madaxweynaha ku-meel gaarka ah alexander turjinof ayaa amarka saxiixay jimcihii maalin kadib markii gobolka kremiya ee ay moscow baritaareyso uu codeeyey in gacanku uu noqdo qeyb ka mid ah ruushka loona qabtay in afti arrintaasi la xiriirta la qaado bisha maajo lix iyo tobankeeda madaxweynaha ayaa khamiistii ugu yeeray qorshaha aftiqaadista mid iska cayaar cayaar ah waxaana uu ku eedeeyey militariga ruushka inuu isagu abaabulayo codayntaasi waxaana uu sheegay in isaga iyo baarlamaanka waddanka ukrain ay difaaci doonaan madax bannaanida waddankooda wararka ka imanaya magaalada xudur ee caasimada gobolka bokool ayaa sheegaya in magaaladu ay degan tahay kadib markii shalay galab ay la wareegeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom mas-uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in magaalada ay kusoo laabteen kumanaan kun oo qoys oo sanad ka hor ka qaxay magaaladaasi dadka magaalada ayaa idaacadda voice of america u sheegay in ciidamadu ay ku amreen inay ku jiraan guryahooda dhinaca kalena ciidamada dowladda oo ay weheliyaan kuwa amisom ayaa sheegay inay filayaan inay la wareegaan gacankuhaynta magaalada waajid galinka dambe ee maanta
wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada xudur ee gobolka bokool ayaa la sheegay in saaka ay degan tahay kadib markii shalay gelinkii dambe ay qabsadeen ciidamada soomaaliya iyo kuwa itoobiya magaalada ayaa xasiloon waxaana haatan shaqaynaysa isgaarsiinka inkastoo ay shalay muddo kooban hawada ka maqnayd haddaba xalay ayaa xuseen barre aadan uu khadka taleefonka ee xudur waxa uu kula xiriiray gudoomiyaha gobolka bokool maxamed cabdi tool waxaana ugu horreyntii weydiiyey sida ay u dhacday qabsashada magaalada magaalada gacanta waxaa ku haya ciidamada dowladda ciidamada amisom oo ka socda dowladda etoobiya sidee wax u dhaceen markaa goormaad gacanta ku dhigteen magaalada waa annaga waxaan kasoo waxaan kasoo baxnay marka hore meel la yidhaahdo eel berde sagaashan kilomitr u jirta magaalada shalay waa soo soconnay gelinkii daba tobankii saac markay ahayd ayaa magaalada soo galnay waa tahay khasaare intee lag baa ka dhashay dagaalka meeshaas idinku dhex maray wax dagaala dhexdaas hoogaa arbi- maxay ato oo tacsiirooyin waa jireen oo wad wadada intaan kusoo jirnay laakiin magaalada markaan yimid waxba uguma imaan nimanka waa isaga carareen meelaha iskuulooyinka aadeen la yidhi marka annaga hadda magaalada wax dhibaato aan uguma gaarin waa iska joognaa wax dhibaato ana ma laha waa sidee xaaladda magaalada adigu u timaadeen imika wallaahi magaalada xaaladeeda dadkii deganaa waxaa la yidhi nimankaasa soo socda halkii qof ee lagu arko waa la dilaya la yidhi horta shacabkii joogi waa waa laga waa laga saaray awalna waxaa ka maqnaa shacabka kun iyo shan boqol oo qoos aa ka maqneed oo markii hore dowladda etoobiya ka tegeysay oo annagana raacday oo eelberde ku sugnaa marka shacabkii asaga ahaayna galabta waa soo noqday ayagoo wata soddon iyo shan baabuur wata ay kusoo noqdeen dib usoo noqdeen marka caawa ayaga naftirkooda waa soo galeen magaalada ku sugan yihiin dadkii hore u joogina nimankiiaa ka raacdee baadiya ay jiraan weli soo ma aha waa tahay maxay tahay qorshihiina markaa tallaabada tan xigtaa maxay tahay aada samaynaysaan tallaabadan deg dega aan samaynayna waxaa weeye intii hartay gobolka ka hartay in la xoreeyo dadweynihii magaalada ka tegeyna loo yeero oo la yidhaahdo loo waco oo la yidhaahdo maxayto inay maxayto soo caroodaan ay soo noqdaan nabadgelyadana si fiican looga shaqeeyo intaasa tallaabada ugu horeysa ay tahay waa tahay gobolka intee in leg baa dawladdu gacanta ku haysaa gobolka hadda maxay ato oo ciidanka hadda gacanta wuxuu soo maray meesha sabdhuuri la yidhaahdo hadda caawa waxaa waaye meel waajid u jirta soddon kilomitr oo ciidanka joogaa waajid haddii ilaa yidhahdo beri beri galabta meelahaas ay ku aadan yahay inay xoreeyaan ayagana hadda waajid iyo xudur iyo eelberde hadi degmooyin sabdhuure degmooyin badan ayaa hadda maxay ato oo asbuucan hadda ayaa gacanta lagu dhigay inta hartina waxaan rajaynaynaa asbuucan soo socda in gacanta lagu dhigi doono insha allah ma laga yaabaa in al-shabaab ay soo noqdaan oo ay weerar rogaal celisa soo qaadaan wallahi hadday soo noqdaan ayaga u taala laakiin anaga diyaar baan nahay sooma noqonayo ma dhigi karna laakiin hadday soo noqdaan kulley dad diyaar ah oo diyaarsan u imaan doona haddii ilaah yidhahdo meelaha kale ay joogaan waa tegayna annagaa u tegayna maaha wareer weerarkooda keliya sugi mayna annagaa u tegayna insha allah waa tahay xudur waxay ka mid ahayd xarumaha al-shabaab ay ku awoodda badan tahay marka wax xeryo military ah ama xeryo lagu tababarto oo ay ka tegeen ma jirtaa maya xarooyinkooda horta magaalooyinka waaweyn maaha meel tuulooyinka duurarka ay wax ku tababari jireen laakiin magaalada tan wax xaraha ay wax ku tababareen ma laha laakiin meel meelahaas oo duurarkan ay wax ku tababareen kolley meelahaasna waa tegi doonaa insha allah waa tahay ciidamada etoobiya intee in leg baa qorshaysan inay magaalada sii hayaan gacanta kusii hayaan wallahi qorshahooda kale ma ogin laakiin ciidan fiican ayaa soo galay hadda oo amisom ah gawaadidooda amisom ay ku qoran tahay marka ciidanka ay usoo qorsheen kulley anugu war uma hayan laakiin waxaa ka warreeya intaas amisomtan ka warhaysa laakiin ciidan fara badan ba hadda nala jooga oo gawaadidooda amisom ay ku qoran tahay ma jiraa ciidan xagga dowladda ka socda oo maamulkiina hoos yimaada ciidanka dowladda ka socda waa jira ciidankii horey meeshaan maxay ato u joogi jiray ciidamo fara badan oo lasoo tababaray ilaa sideed boqol oo askari ayaa nala joogta hadda maxay ato ciidanka dowladda ka tirsan oo hubeysan oo habaysan oo la diyaariyey ciidankan barba ka barbar dagaalama maxay tahay markaa iminka baahida ay qabaan dadka reer xudur reer xudur maanta baahida ay qabaan waxaa weeye wax ay haystaan ma laha dadka hadda soo qaxay oo kasoo tegay magaalada eelberde horeyna ugu tegay magaaladan ka tegay wax ay hayaan male magaaladii ay ka tegeenna marka hore guryahooda waa la balaqeystay meel ay seexdaan hataa male marka adduun weynaha waxaan uga absanaynaa heedaha samafalka iyo dowladda soomaaliyaba inay degdeg ay usoo gaaraan dadkaas oo baaba'san hal sana guryahooda ka maqnaa haddana maanta kusoo noqday wax ay hayaana lahayn saashin haysan guri haysan oo meesha lagu soo daadiyay baabuur maxay atoo laga soo meelahaas laga soo diyaariyay oo lagu keenay soddon iyo shan baabuur aa lagu keenay kun iyo saddex boqol iyo konton qofood ayaan wadnaa
gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabditool oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyahayaga xuseen barre aadan sida uu gudoomiyuhu sheegayna dad sanad ka hor ka qaxay magaalada ayaa dib ugu soo laabtay dhinaca kalena xaaladda bani-aadminimo ee deegaanada laga saaray ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay aada u liidato dadkan ayaa la sheegay inay haystaan dhibaatooyin isugu jira biyo iyo cunto yari khadka telefoonka ee degmada ceel berde ayaan kula xiriiray weli cusmaan laaxoos oo ah gudoomiyaha hay-adda somaali aid and development organization waxaana ugu horreyn weydiiyey xaalad bani aadminimo ee deegaanada laga saaray ururka al-shabaab
dadka aan arkay aan salutay waa dad aada u liito cuna la-aan hayso biyo la-aan ay hayso daawo la-aan ay hayso wax kasta oo baahi oo bilaadan hayso ay hayso weeyaan una baahan in loo gargaaro ciddii nala garab qabanayso gargaar na la soo gaari karta ama na annagana na caawin karto oo ayaga gargaar soo gaarsiin kartana way u furan tahay laakiin haddii ay masiibo jirto meeshaasi ka jirtaa waa gartay laakiin masiibada jirta wax iiga sheegeed soo aragtay waxaa ka jirta gaajo biyo la-aan caafimaad darro intubay ka jirtaa halkee baad tagtay
tuulooyinka inta badan hoos timaado calberde sida oon dheere lawareeg tuula haboon weel xarbi tuulooyinkaasaan tagnay maxaad ku soo aragtay waxaan kusoo arkay dad aada u baabaasan oo aada u rafaadsan oo aan la gaadhnay wixii aan haynay si ay bal usoo kabtaan maxaad la gaadheen waxaan la gaadhnay buskudkan shiidan oo kale lowskee dhuuqa la dhaho buskud caadi ah caano iyo biyo waa gartay biyaha maxaad ku wadeen waxaan ku wadnay booyado booyado ayaan ku wadnay shalay oo kale waxaan dhaaminay toban booyadood baan shalay dhaaminay maantana tiradii shalay way ka yaray biyahan dhaaminay maadaama uu shaqaalahanagu yaraa oo isku qaybinay qaar dhinacan rab dhuura ina dhina oo xaggan qaato ay qaar aadaan qaarna dhankan xuddur ee burdudxaas ay ka shaqeeyaan oo isku qaybinay maanta waxaa noo suurta gashay inaan dhaamino skeed booydood yaa noo suurta gashay marka xaggee baad ka keenteen dhaqaalahan faraha badan ee biyaha aad ku dhaaminaysaan cuntadana aada ugu geynaysaan dadkaas sidaad og tahayba bishii hadda lasoo dhaafay soddonkii bili hadda lasoo dhaafay waxaa lagu jiray qabanqaabada iyo hawsha dib in ay ugu noqdaan shacabkii kasoo kasoo barakacay gobolka iyo degmooyinka kale saa darteed annaguna waxaan qeeladhaan u dareemay bulshada kala duwan ee ku nool dunida dacaladeeda sida qurba qurba joogta inteeda badan marka waxaa caawimaadaas ayadaa naga sugaaday bulshadaas soomaaliyeed ee meelaha ku kal nool ee danaynaysa dadkan shacabka ah annaguna waan diyaar waxaan u ahayn meel kasta oo la qabto iyo meel kasta oo la tago sidaan wax u gaadhsiina inaan kasii tashano waana kasi waana kasii tashanay oo diyaar baan u ahayn waagar xudur iyo rab dhuura iga waran iyaga maxaad geenaysaan hadduu ilaah yidhaahdo xudur baan tegaynaa hadda dadkii gudaheeda gale baa ila soo xidhiidhay rab dhuure inaan geyno maanta waan damacnay laakiin way noo suurtageli weyday sababo jira awgood sababaha idinku suurtageli weyse waa maxay waxay noogu suurtageli weyday rab dhuure ciidamadii way waa la qabsay way qabteen laba habeen bay bariyeen kadib waxay u dhaqaajeen dhinaca waajib ayagii gudaheedii laguma reebin ciidan saan war ku helay oo war war nagu soo gaaray marka waan naftii waan ku aamini weynay inaan mataqaanaa meel usada ciidankii ku sugneen aan tagno oon wax gaadhsiino kadib waxay duruufta nagu kaliftay in sagaashan kilomitr udhexeysa elberdi iyo xudur iyo tuulooyinka ka sokeeyo aan ku koobnaano ka shaqeyno waxa aada u baahan tihiin ee aada loogu baahan yahay waa maxay deg dega xilligan waktigan xaadirka waxaa aada loogu baahan yahay cunno deg deg ah iyo caafimaad deg dega dadka lasoo gaarsiiyo intuu waxaa dheer biyo oo aan la-aantood cidina noolaan karin
kaasi waxau ahaa weli cusmaan laxoos guddoomiyaha hay-adda saado oo ku sugan magaalada ceelbardi khadka telefoonka ayuu ugu warramayey shalayna waxa uu soo kormeeray meelo ka mid a degaanada laga saaray ururka al-shabaab ee u dhexeeya magaalada xudur iyo ceelbardi halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america
looga hadlayay sidii loo maareyn lahaa lacagaha faraha badan ee afrika ka soo gala dhinaca xawaaladaha ayaa lagu soo gebagabeeyey magaalada daar es salaam ee waddanka tanzaniya kulankan ayaa waxaa wadajir usoo qabanqaabiyey bangiga adduunka midooda yurub iyo bangiga horumarinta afrika xasan muuse dude oo ah agaasimaha somaali economic forum oo xaruntiisu ay tahay magaalada london ayaa kulankaasi ka qayb galay waxaana uu iga warramay bal kulankaasi iyo waxyaabihii kasoo baxay
muhiimada shirku wuxuu ahaa xawaaladaha madal lagaga wada hadla ayay ahayd waxyaabihii laga laga hadlayay waxaa ka mid ahaa sidii loo maareyn lahaa lacagta soo gasha afrika ee ka timaada dibadda xawaalad ahaan ku soo gasha ama remittanceska waxaa loo yaqaan tobankii sano ugu dambeysayna si aad ah ayay u kordhaysay hadda waxaa lagu qiyaasaa sanadkan inay noqotay lixdan bilyan oo doolarka maraykanka ah waxaa la rajeynayaa in sanadaha dhow ee soo socdan ay gaari doonto lacagtaasi boqol bilyan iyo wixii ka badan marka maxaa loogu baahday in kulankan lagaga hadlayo bal sidii salka loogu dhigi lahaa lacagahan faraha badan leh ee afrika soo gala ama ka baxa xawaaladuhu ay isticmaalaan marka ujeedaduma waxay tahay in hanaankan xawaaladaha laga gudbo ee hanaan caalamiya loo gudbo arrimahaas way ka mid yihiin waxaa kaloo iyadana ka mid ah aadna u saameysay dadka soomaalida ah sidii loo ogaan lahaa lacagtan cidda ay u tagto waa la ogyahay cidda soo dirta oo saad la socotidba wadamadan hadda horumaray sida ingiriiska maraykanka dadku waxaa laga qaadaa aqoonsi markay lacagta dirayaan balse waxaa jira shakiyo ku saabsanaa lacagta dadka loo diraayo in si kale loo isticmaalo duruufaha sababay in la sameeyo organizationkan ama ururkan hadda aan ka hadalay ee loogu talagalay lacagaha xawaalada afrikiyadana waxaa ka mid ah sidii loo yareyn lahaa lacagta inta lagu xawilo wadamadan la yidhaahdo g sevenkana way ka hadleen marka waxaad ka warantaa kulankan qabanqaabadiisa ugu weyn yaa lahaa oo arrimahan sida gaarka u daneynaya waa waa kuwama wallahi saddex hay-adood oo caalami ah kow bangiga caalamka e u commissionka bangiga horumarinta ee africa ama la yidhaahdo african development bank iyo a u intaabaa ugu ugu muhiimsanaa waxaa taas soo raacay iyaguna oo door weyn runtii meesha ka ciyaaray qolyahan la yidhaahdo i o m oo iyagu aad u daneeya barakaca iyo dadkan migrationka socdaalka socdaalka aada iyo aad gabagabadii maxaa ka soo baxay oo go-aan ma ah oo wax ku oola oo lacagtan faraha badan leh lagu maareynayo oo kasoo baxay kulanka wallahi waxyaabihii ugu muhiimsanaa kasoo baxay layskuna raacay waxaa ka mid ahaa kow in meel loo helo organizationkan ama institutionka la doonayo in in in la abuuro taasoo laysku raacay inay noqoto magaalada nairobi waddankan kenya in iyadana la daabaco qoraallo ama data lagu cabirayo qiimaha lagu diro si wax looga bedelo taas in la xakameeyo la xadido lacagaha tirada badan ee dadka laga qaado markay lacagta dirayaan dariiqa ugu sahlan taa lagu samayn karana waa in dadka loo sheego xawaaladee lacagta qaali ku dirta midee lacagta raqiis ku dirta waxyaabo noocaasa marka websitena waa loo in loo sameeyo runta hadda la bilaabay ugu dambeyntii xasan waxaad ka warantaa maadaama xawaaladahan ay yihiin kuwo si gaara loo leeyahay oo shakhsiyaad ay iska leeyihiin sidee lagu dejin karaa qiimo go-an oo ka yar inta hadda lagu diro soo ma muuqanayso in loo tashanayo howl uu qof iska leeyahay oo oo xataa aan la hubin sida uu qofkii lahaa uu ku aqbali doono anigu taa uma arko dariiqa ugu sahlanatay waxaa weeye in la iclaamiyo haddaan example yar ku siiyo haddii anigu maanta aan doonay inaan boqol dollar diro aan ogahay xawaalada a inay ku dirayso labaatan xawaalada ba inay ku dirayso shan iyo toban xaggeen aadaya waxaan aadaya xawaalada ba soo maaha marka waxaa way dadka in in in in wax la baro wax loo sheego macluumaadka in la kordhiy dad badan baan hadda aqoonin runtii keliya yaqaana hal xawaalad ama laba xawaaladood anigu haddaan nahay soomaali sidaa waa dhaanaa runtii waana waxyaabihii laga hadlayay in soomaalida waxyaabo badan lagaga daysado soomaaliyana waxyaabo badan laga barto laakiin inta badan xawaaladaha hadda gudaha soomaaliya ha ahaato ama meelo badanoo caalamka ka mid a sida maraykankan aan kaala soo hadlayaba ka mid a inta badan waxaad moodaa in qiimo isku dhow ama isku mid a ee inta badan ku diraan marka sidee lagu abuuri karaa hanaan ah in xawaalad waliba ay qiimo gaara ku dirto si ay u tartamaan dadkii wax dirsanayana ay u kala doortaan wallahi waa waa su-aal aada muhiim u ah way way imaan doontaa in la xadido ama loo sameeyo price cap oo la yidhaahdo intaa ka badan waxba laguma diri karo laakiin hadda midda la doonaya in lagu bilaabo waa middan ah dadka in lala socodsiiyo lacagaha inta ay ku diraan daraasado badan oo hadda la sameeyey waxay caddaynayaan ama tusayaan in dadku aanay weli aqoonin opshinadooda meelihii ay wax ka dirsan lahaayeen keliya ka hadli mayno midda dadka soomaalida waxaan ka hadlaynaa afrikaanka oo dhan mideeda kale waxay ku xiran tahay waddan waliba baaxadiisa iyo dadka u maqan haddaan hadda soomaaliya la meel dhigno waddankan la yidhaahdo maali ama togo maali ama togo waa dad annaga naga yar shacab ahaan meelaha ay ka joogaan adduunkana way ka yar tahay markii soomaalida loo fiiriyo marka waxyaabahaasna waa waxyaabo la doonayo in iyaguna diirad gaar la saaro marka dadkaas oo kale runtii ma ogsoona sida annagu aan wax badan kaga ogsoonahay taasaana sababaysa in wadamada qaarkood afrikaanka qiimaha lacagta lagu diro ay noqoto ilaa iyo labaatan iyo laba boqolkiiba meesha soomaalidu ay tahay boqolkiiba shan
xasan muuse duude agaasimaha hay-adda somaali economic forum waxa uu khadka telefoonka london ugu waramayey caashe ibraahim caashe cuud halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america hadal kuma jira ee xasan muuse dude waxa uu joogay dalka tanzaniya haatanna sacuudiga dowladda sacuudiga ayaa si rasmiya liiska argagixisada ugu dartay ururka akhwaan muslimiinka hadalkan waxaa laga sii daayey warbaahinta dowladda oo soo xiganaysay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi sacuudiga sanadkii horena milatariga masar ayaa tallaabadaasi oo kala qaaday labada xukuumadood ee masar iyo sacuudiga haatan waxay leeyihiin xiriir dhow oo ka dhan ah ururka akhwaan muslimiinka waryahayaga magaalada qaahira xuseen saxnuuni ayaa mustaqbalka urur akhwaan muslimiinka waxa uu ka wareystay garyaqaan cabdiraxmaan yuusuf doob oo ka faallooda arrimaha wadamada carabta iyo islaamka su-aasha ugu horreysay weydiiyena waxay ahayd sida uu arko qaraarkan ay soo saartay xukuumadda sacuudiga go-aankan waxaad moodaa go-aan lagu degdegay xilli caalamka islaamka go-aan noocaasa u dhagataagaya lama marayo reer galbeedkuna waxaad moodaa xilligan oo kale inaanay go-aan noocaas oo kale ah aanay filaynin garyaqaani muxuu yahay asbaabaha keenay in go-aanka nuocaasi ah ay qaadato mid ka mid ah dowladaha ugu waaweyn ee wadamada carabta ee sacuudi arabiya de dowladda sacuudigu waxa weeyaan waa dowlad weyn marka bariga dhexe la eegayo caalamka islaamkana de meel weyn bay kaga jirtaa go-aan noocan oo kale ah inay qaadato waxaa la odhan karaa ilaa saddex sababood ayaa keeni kara go-aan noocan oo kale ah inuu sacuudigu qaato sababta koowaad waxaa lagu tilmaami karaa sacuudigu wuxa uu taageeray ciidanku markay la wareegeen dalkan masar waxa uu siiyey hiil dhaqaale mid taageero afkaas mid warbaahinta ah af iyo edinba uu difaacay ciidanka dalka masar waanu taageeray inay la wareegaan dalkan masar marka go-aanka markii uu qaatay sacuudigu de waxaa ka jira aqwaanu muslimiin baa ka jira dalka sacuudiga marka iyaguna de go-aankaa go-aan lamid a ayay de qaateen oo in de aqwaankii masar iyaguna ay taageeraan inay tabarucaad u ururiyaan inay sadaqaad u diraan marka sidii loo jari lahaa wadaadada iyaguna de arrintaa jiiday aqwaanu muslimiinka ah ee sacuudiga jooga ee taageeraya aqwaanka masar sidii taageerada dhaqaale loo jari lahaa sacuudigu go-aankan qaatay waa la odhan karaa sabab kale ayaduna jiri karta go-aankan waxaa ku jiray shan iyo toban cisho gudahood inay soo laabtaan dadka sacuudiga ah ee ka dagaalamaya dibadda sacuudiga marka dadka de ka dagaalamaya waxaa kamid a suuriya de sacuudi badan baa loo diray oo ka dagaalamayey suuriyana saan wada ogsoonahay kooxaha dagaalamaya waxaa kamid ah akhwaan muslimiin marka sacuudigu inuu ka cabsaday dadka sacuudiga ah ee ka dagaalamaya suuriya iyo dadka akhwaanka ah suuriyaanka intay kulmaan in dib loosoo hubeeyo dadka sacuudiga ka tegey oo isaga hadhow ay khatar ku noqdaan marka waa in argagixiso laga dhigo de shan iyo toban cishona waa loo qabtay labaatan sano xarigana qofkiisa noqon taasuna waa sabab kale weeyaan oo sacuudigu inuu cabsanay arrinta saddexaad ee la tilmaami karo waxa weeyaan arrinta ah fikriga baryahan dambe intii masar laga riday akhwaan muslimiinka waxay la wada dagaalamayaan nidaamka soo dictatoria oo sacuudigu qayb ka yahay urdun ay qayb ka tahay marka masar ay qayb ka tahay marka dagaalka noocaasa ee akhwaan muslimiinku fikrika ku dhisan imika galeen berigii hore masar buu ku koobnaan jiray laakiin imika xitaa sacuudigii buu taabanaya arrintaasna colaad bay dhalisay inuu qaraar noocan oo kale sacuudigu u qaato haddaan dhinaca kale ka eegno garyaqaan cabdiraxmaan sidee ayuu ahaa xiriirka ururka akhwaan muslimiinka iyo dowladda sacuudi arabiya xiriirka sacuudiga iyo akhwaan muslimiin xiriir hore ayu ninkii aasaasay akhwaan muslimiinka xasan albanna kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo soddonkii buu aaday xilligaas baa la odhan karaa fikirka akhwaanku waxa uu gaaray dalka sacuudiga ilaa xilligaa laga bilaabo waxa uu ahaa xiriirka sacuudiga iyo xiriirka akhwaan muslimiinku xiriir fiican buu ahaa xilligii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo lixdankii jamaal cabdinaasir markii akhwaanka uu maxkamadeynayay sayid qutb iyo ee uu leynayana dee sacuudiga wuxuu garab aagay akhwaanka waa kii boqor faysal jamaal cabdinaasir xaaladooda ay ciriiri gashay labada wadan ay safaaradaha ku kala qaadan gaadheen xiriirkooda haddana wuxuu kusoo noqday xilligii anwar saadaad akhwaan muslimiin iyo sacuudiga waxa uu noqday xiriir fiican dagaalkii khaliijka ayuu xoogaa akhwaan muslimiin waxay kasoo horjeestay dalka cilaad in loo adeegsado ciidamo shisheeye ciidamadii maraykanka ee huwanta la odhan jiray xilligaana waxaa soo galay midmadow cilaaqadii udhexaysa akhwaan muslimiinta iyo sacuudiga marka saddexaad xilligii ciidanka masarimka ay talada ka tuureen hogaamiye maxamed mursi ayaa la odhan karaa heerkii sacuudiga iyo akhwaan muslimiin wuxuu gaaray heerkii ugu xumaa oo dee sacuudigu ku tilmaamay haasan imanka argagixis waa tahay markaan u imaano dhinaca saamaynta sidaad og tahay dowladda masar go-aan nuucan ah ayay horay u qaadatay oo ah in aqwaan muslimiinku yahay urur argixiso marka saamayn intee la eg bay ku yeelanaysaa dowladaha masar iyo sacuudi arabiya labadaba iyo weliba jiritaanka ururka akhwaan muslimiinka marka la eegayo culayska uu ku yeelanayo dalka sacuudiga iyo horta culayska ugu badan ku keenaya go-aankan inta uu akhwaan muslimiinka saamaynayo intuu saamaynayo sacuudiga ayaa ka badanay waxaana sabab u ah dee sacuudigu berigii hore waxa uu argagixiso ku tilmaamay ururka alqaacida oo uu ku tilmaamay urur xag jira inuu yahay haddii iminka akhwaan muslimiin oo loo yaqaano caalamka inay yihiin urur dhexdhexaada oo aan xag jirahayn haddii iyagana uu ku tilmaamay argagixiso waxay noqonaysaa kuwoodii xag jirka aha iyo kuwoodii kaleba inuu argagixiso ku tilmaamay arrintaasuna shacabka sacuudiga uma cuntamayso shacabka dunida muslimka kalena uma cuntamayso halkaa waxaa kasoo food saaraya sacuudiga culaysa ayaa kaga imanaya arrinta labaad ee sacuudiga culayska ku keenaysaa waxa weeyaan akhwaan muslimiin imika waxay hogaaminayaan dalal badan waxay hogaaminayaan tunis waxay hogaaminayaan qayb ka yihiin maqrib waxay qayb ka yihiin hogaaminayaan turkiga gatar ayaa saaxiib la noqotay libiya ayay xukunka qayb ka leeyihiin urdun bay qayb ku leeyihiin xukunkii gaza ayay hogaaminayaan waxaad moodaa inuu sacuudigu haddii go-aankan kusii adkaysto isaga laftigiisu inuu isgeliyey xayiraad isaga wuxuu qabatay inuu isa saaray oo uu iska dhex saaray sabti carab isaga wuxuu is lahaa go-aankan waxaa ka saartaa akhwaan muslimiin caalamka carabta ka saar buu is lahaa argagixisa kadhig laakiin waxaad moodaa isaguna caalamka carabta iska saaray waayo waxaasoo wadamaa waxaa hogaaminaya akhwaan muslimiin baa hogaaminaysa maanta arrinta saddexaad ee khatarta ku keenaysa sacuudiga waxa weeyaan saaxiibadiisa reer galbeedka oon arrintan ku qanacsanayn in dee alqaacidana laga dhigo urur argagixisa akhwaankii oo loo yaqaano urur dhexdhexaadan iyagana in laga dhigo argagixiso dee muslimiintii oo dhan baa markaa noqonaya argagixiso marka reer galbeedkuna arrintaa ma soo jiidanayso mana soo dhaweynayaba waa tahay ma laga yaabaa in ururka akhwaan muslimiinka in uu sii wato howlaha ay ka wadeen wadamada islaamka sida dacwada arrimaha bulshada iyo waxbarashada waxaa hadlay nin ka tirsan akhwaan dawliga guddiga sare ee maamula akhwaan muslimiinka ee ka tirsan wadamada caalam islaamka o dhan waxa uu tilmaamay go-aanka uu soo saaray sacuudigu saameyn weyn inaanu ku keenaynin waayo kuma laha jamaacatul akhwaan almuslimiin kuma laha dalka sacuudiga xisbiyo siyaasadeed kuma laha waxaan aaminsanahay akhwaan muslimiin inay howlgaladoodii dacawiga ahaa dadka in islaamka loogu baaqo ku dhisnaa inay sii wadi doonaan siyaasada higsanayeen iyo wadamada islaamka inay masraa u qabtaan gulufka ay ugu jireen inay sii laban laabi doonaan garyaqaan cabdiraxmaan yuusuf doob ayuu ahaa wariyaha iyaga magaalada qaahira uu waramayey bal markana haaruunow diyaaradii wadanka laga lahaa maleysia maxaa kasoo kordhay diyaaraddan caasha sidaad sheegtay saaka ayay ka ka duushay magaalada kualaalambuur nooceedu waa boing waxay u socotay magaalada bajin ee dalka shiinaha ilaa hadda lama oga waxa ku dhacay laakiin waxa la waayey iyadoo maraysa meel u dhaxaysa vietnam iyo shiinaha marka inay ku dhacday ama ay ku luntay waqooyiga cirifka waqooyi ee dalka vietnam ama badda loo yaqaana south china c ayaa loo malaynayaa waxaa la sheegay inay la socdeen laba boqol iyo soddon iyo sagaal qof oo isugu jira boqol iyo konton iyo afar dalka shiinaha u dhashay soddon iyo sideed maleeshiyaana iyo indonesiya oo labiiyo toban qofa iyo adu ilaa saddex iyo toban jinsiyadood ayay dadkaasi isugu jiraan dad soomaaliya ma saarnaayeen diyaaradaas ilaa hadda ma cadda lama xaqiijin in dad soomaaliya saarnayan liiska hadda la helay wax soomaaliya kuma jirto laakiin war gadaal dambe kasoo bixi doona ma ogin aad baad umahadsantaa haaruun haatanna sidaad ka warqabtaa maanta waa maalinta sideedda maarso maalinta hooyooyinka adduunka waxaanu ku maamuusaynaa hooyo magan ilaah mar kastaba haw iyo hanuuniye
murugadan qabe hoyoy macaan muuqaagu igama irila ibtan soo mare hoyoy macaan markan ku arko waan ka maqsuudila murugadan qabe hoyoy macaan muuqaagu igama irila dhibtan soo mare hoyoy macaan intan kaa maqnay waan maagano mufac iyo hugdaba muska maanace hoyoy macaan
heestaasi ayaanu ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo waa haruud macruuf iyo sahra iyo aan cafwan aan dhehe raalli ahaada caashe ibraahim cashicuud oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.